Wasiirka Wasaaradda Kalluumeysiga iyo Dhaqaalaha Buluugga ah ee Soomaaliya Mudane Axmed Xasan Aadan ayaa magaalada Muqdisho caasimadda dalka kusoo dhaweeyay wafdi ka socday dowladda Turkiga kuwaas oo u yimid sidii ay maalgashi ugu sameyn lahaayeen kalluumeysiga iyo kheyraadka badda ujeedka kulankana ayaa qayb ka ahaa hirgelinta heshiis difaac iyo iskaashi dhaqaale oo ay kala siexdeen Soomaaliya iyo Turkiga kaas oo xoojinaya ka faa'iideysiga kheyraadka badda Soomaaliya baddeeda waxaa loo aqoonsan yahay in ay ka mid tahay biyaha ugu kheyraadka badan ee galbeedka badweynta Hindiya sidaasi darteed haddii si wanaagsan loo maalgeliyo Soomaaliya waxay kaalin hore ka geli kartaa wax soo saarka kalluunka caalamka kadib markii ay wasaaradda kalluumeysiga ay dib u habeen ku sameysay sharciga kalluumeysiga dalka iyo dhammaan xeerarkii sahlayay in maalgashi lagu sameeyo kheyraadka badda waxaa muuqata in daneeyayaal badan ay diyaar u yihiin maalgashiga kalluumeysiga Soomaaliya oo ay dowladda Turkiga uga horeyso